in ka badan labaatan gabdhood ayaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa loogu soo xiray tababar lagu barayay xirfadda dawaarka ama harqaanka waxauna socday in ka badan laba bilood iyadoo loogu talagalay in haweenka xirfadooda sare loogu qaado si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ay qayb kaga noqdaan maareynta qoyskooda faadumo xuseen cusmaan waa hooyo marna waa arday dhammaysatay tababarka ku saabsanaa dawaarka waxay ka warbixisay qaabka ay ugu fududaatay inay barato xirfadda dawaarka waa dhib waa kala kulmay harqaankii makasa birta sidii loo wareejiyay ma aqoonin sidii maxay dunta loo geliyay ma kasaynin markii dambana falilaahi alxamdu ilaaha ii fududeeyey sidii aan ku barta hadda alxamdulilah ilmihayga waa u tashtaa wixii ii imaadana waa u talaaho qof hadda xirfadiisa ku shaqaystaan ahay waxaa igu dhiirigeliyey maamulka iskoolka nooceen maadaama ay hooyadu iska wax la-aan ay iska jirtaa ay isdhaheen in xirfada waxbarasha meeshaa nigala keenaya haweenkii wixii ilmahooda ay dhiganayeen ha loo waco marka dafcadii koowaad ma ku jirin dafcadii labaada ahay anoo waxba aan ka saynin waa meeshaan imaaday alxamdulilah ilaahay waa mahad iska leh kadibna xirfadda harqaanka saasaan ugu soo qaybgalay wakhtigeygana aan usoo huray haddana alxamdulilah waa ku faa-iiday meeshaan rag inaan u tago ee i cabiraanoo maxay aheedee wax ii qabtaan hadda anaa wax qabsado dhinaca kale saalax sheekh cabdiraxmaan oo ah maamulaha dugsiga lagu barto xirfadda dawaarka waxa uu sheegay in mar walba ay soo saaraan tiro badan oo haween ah kuwaasi oo si wanaagsan u fahmay xirfadda harqaanka
dadka hadda meeshaan joogo waxay iskugu jiraan dad waalidiin ah oo fursadda ka faa'iidaystay iyo dad ardayo ayago naftigooda barnaamijka dhinaca lagu faaidaystay qofka ibni aadanka waxbuu ku taahaa wuxuu ku taahan waxan waa suurogalaan waxan isumuurugalaan ana barnaamijka markaan u taahaynay waxaan ku talagalaynay qof kasta barnaamijka markuu dhammeeyo inuu harqaankiisa hore usii qaato marka tii bifadlillahi wa binicmatihi ma ayna suuro gelin laakiin waxaa ilaahay inoo suurogi subxaana wa tacaala inay mxuu qalin jibiyaana shahaadadan maanta halkaa lagu guddoonsiiyo tartanka xirfadaha oo inta badan lagu yiqiinay ragga keliya ayaa hadda waxaa muuqata inay kusoo biireen haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer hirshabeelle